barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga idaacadda v o ad ku dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo weliba efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha februari waa sagaal sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anaa ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo maantana waxaa ka mid a dhallinyarada ku nool gaalkacyo oo isu xilqaamay inay ka shaqeeyaan nadaafadda magaaladaasi qof dhan oo gurigiis inta kasoo tegay isagoo dan ugu jirin reer islaameed qashin horyaa la qaadaya maxaa ku sababaya laguleey mashruuc buu ku qaata xataa qofkaa ka hor qaadaysa waxaad moodaa inuu asaga laftirkiisa su-aalihi xataa uu ku weydiinayo qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda iyada duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada laascaanood oo codsanay oo ka codsanaya dadweynaha gobolkaas u dhashay inay gacan ka geystaan dayactirka garoonka weyn ee kubadda cagta garoonka cabdibila cabdi wuxuu u baahan yahay waxqabado dheereeda garoomada lacagta lagu ciyaaro ee garoomadan roogana waxay noo khasabtay inaan habeenkii aanu gallo marka waxaanu ka codsananaa dadka taageera ama dhallinyarada inay garoonkan wax u qabtaan
sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn dhinacii kaalmaha suugaanta
xasan saleebaan dhuxul habsaalax isagoo eraya sameeyaa ku ogeedana dhinacii heesaha weeye sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada dalka yeman iyo kooxo ka tirsan ururka alqaacida ayaa maanta ku dagaalamay magaalada cadan ee ku taalla dhinaca koonfureed ee dalka yeman dagaalkaas waxaa ku dhintay dhowr qof dagaalkan ayaa ka dhacay degmada mansuura dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada dalka yeman oo gacan ka helaya diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga ee sacuudiga ee isbahaysiga sacuudiga hogaaminayaan idhaahdee in ay goobtan ka dagaalamayeen muddo sannad gaadhaysa
doorashadii isreebreebkee dalka maraykanka ayaa xalay saqdi dhexe kadib waa in yar kadib ka bilaabatay gobolka new hampshire ee waqooyi bari ee maraykanka magaalada dixvill ayaa ahayd meelihii ay doorashadu ka bilaabatay iyadoo xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiguba ay tartamayaal aan horey loo aqooni dhibco fiican ka heleen magaalada dixvill gobernatoraha amaba guddoomiyaha gobolka ohio john kasik ayaa ku horeeya iyadoo dhinaca dimuqraadigana uu ku horeeyo senator bernie sanders faahfaahinta warkaasna idaacadahayga soo socda ayaannu idinku soo gudbin doonaa
duhur wanaagsan dhegeystayaaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa maxamed dhinaca ciyaar saas ku dayin
waad garanaysaa dee laacib weynaanahay
laacibku marka waa xagee waa dhinaca kubadda cagta kubadda tenistana tenista tenis table ama bimboonkana aad baan ugu fiicanahay waxaad iigu dartaa daawashadana daawashadana kugu daraa daawashada tee baad daawataa
kubadda cagta hadda ta kubadda kolleyga maraykankan kusoo yarbeeray waan gartay marka waxaan filayaa haddeeroo kale toddobaadkan waxaa ama axaddii aad loo daawanayay maraykanka superbol taasi way dhaaftay taasuu ku dhaaftay aad ulama socon aad ulama socon waan gartay maraykanka waxaa laga yaabaa kubadda cagta in aad looga xiiseyno iyaga dee dhinaca basketboolka ayay dee aad uga horeeyaan magacii xitaa football iyo kubadda cagi uma yeedhaan soccer bay ugu yeedhaan halka ka garanaysaa sida loogu liito bahasha aad iyo aad aad iyo aad dhalinyarada ku nool magaalada laascaanood ayaa ugu baaqay bulshada iyo ganacsatada gobolkaas u dhashay inay dayactir dhammaystiran ku sameeyaan garoonka cabdi bile ee magaalada laascaanood ku yaala wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray qaar ka mid a ciyaaryahanada gobolka sool ee kubadda sida weyn u ciyaaraa ayaa waxay ka hadleen inaysan awoodi karaynin lacagaha laga qaada garoommada ganacsiga waxayna sheegeen dhalinyaro fara badan inaysan lacagtaasi heli karaynin taa beddelkeedna waxay sheegeen inay u baahan yihiin garoonka weyn ee ku yaalla magaalada laascaanood in loo keeno roog si ay dhallinyaradoo dhani si siman ay ugu wada ciyaaraan inay si weyn ugu baaqayaan bulshada iyo dadka hantida haystaa iyo qurbo joogta iyo cid kastooo danaysa ciyaaraha iyo dhallinyarada in la soo caawiyo garoomada ku yaala magaalada ee dadka ka dhexeeya iyagoo arrimahaasi ka hadlay ayaa dhallinyaradani waxay tilmaameen ah, waxyaabaha ay codsanayaan magacaygu waa cadaani cali ducaale oo anagoo ku sugan garoonka cabdi bilaa cabdi waxaan ka waxaan ka hadlayaa garoonka cabdi bilaa cabdi wuxuu u baahan yahay waxqabado dha- dhaadhe- dheereeda garoomada lacagta lagu ciyaaro ee garoomadan roogana waxay nuu khasabtay inaan habeenkii aanu gallo marka waxaanu ka codsananaa dadka taageeraha ama dhallinyarada inay garoonkan wax u qabtaan ama ay soo taageeraan taageerayaasha inay garoonkan muxua naga soo caawiyaanoo dee waxyaga muxua waxqabado dharada inay nagu soo kordhiyaan oo garoonkan sidaan kaga baxno garoomadan roogaaye lacagta habeen kasta aan lacagta ku bixino dadkuna kubaddi way xiiseynayaan gobolka kubadda waa laga xiiseeyaa marka xiisihii kubaddiiyo waxay is- waxay isla maalgelayn maxaa ayaa lacagtan lagu ciyaarayo ku- em, garoomadan habeen kasta waxaa nagu qaataa inaanu intaanu wax ururno aan maxguullo inaanu garoomada gallo annagoo kooxo kooxo ku ciyaarana saasaan ugu galaa haddii la waayana dee ma jirto garoonka kubadda dadkii ka niya jabeen garoon gar- maxaa gobolkan kubadda maxaa cagta haddii maxaa lasoo taageero ama wax naloo qabto dee waxaan qabsan karnaa anaguna waxaanu nidaamkii sharcigii waynu- shuruucihii waxaan bixin karnaa kubadda cagta ee gobolka Een, waxaan kaloo ku darsanayaa een, tan ah in dhallinyaradu ku kalifto dhaqaalaha eh, lacagaha qaar baan awoodin inay een, ku galaan qaarna dee een, way dee way dad heli karaa dee taana waxaa u geysay macnaha garoonkii oo aan lahayn een, een, maxay ahaydey een, hor- een, dhaqa- aan lahayn een, daryeel marka garoonka markaad lacagta ku bixinaysaan oo kale dhib bay leedahay aada iyo aad dib bay leedahay haa dee go- garoon magaaladaba laba garoon baa ka dhisan hadda mid la dhisay midna hore u dhisnaa dee lacagtiisuna aad bay u qaalisan tahay macnaha waxaan jeclaan lahaa dadka taageera dhallinyarada inay garoonkan isbedel ku sameeyaan siduu haddeer iyo wax ka bedelaan taasaan ka codsan lahaa booradda daacadda bilacid baa ku qoran waa garoonkii magaalada haddana garoonka gobolada kale een, sida stadium hargeysa rogag baa yaallo de waa garoon laga shaqeeyo kale ma garanaysaa burca waa la mid alamsey de waa wuu habaysan yahay dadka ganacsatada gobolka sool iyo dadka u maqan gobolka ha la eego dhallinyarada gaar ahaan gobol gaar ahaan garoonkii gobolka oo dee dhalinta ha loo dhiso garoonka baanu oran lahaa roog goorta isagu dee een, waxaa loo galaa waa meel babliga maaha waa meel qof leeyahay oo dee hadeer laascaanood waxaa ku yaalaa een, laba roog baa ku yaalaa labada roogba dee bablig maaha rag baa iskale magaalada ganacsato magaalada ah qofkiina dee waxaa laga qaadaa een, hal dollar iyo bar baa laga qaadaa qofkii ka dhalintu badanaa qofkii markay gelayaan way way intaa way iska bixiyaan de qofku de ama me- ama meelaha ha ka soo qaato ama ha haysto badanaa dee waa waa lix lix qof baa lagu ciyaaraayo dee qofkii kooxdiiba waa toban dollar oo kooxa kooxa dee een- een garoonka yarar ka jiraa jiro haddii habeenka la waayo habeenka haddii la waayo dee waktiga qofkii lahaa ma garanaysaa waxay noqonaysaa inuu dee ninkii la macaamilo ninkii garoonka lahaa faa'iido lahoo saa usii badan kama faa'iido
cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood
duurnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka gabanaya idaacadda v o a ee magaalada washington ismaaciilow halkan dhallinyarada gaalkacay oo dadaal dheeraaday wadaan Waan Ma- gartay.
maalin horena sidoo kale waan arkayay dadaalkan oo kale ay ka wadeen in iskuullada iyo ay ku beeraan ubaxyo iyo dhir Eh, meesh- inta badan waxaa la yidhahdaa soomaalidu markay hadlayaan iskaa wax u qabso waan gartay laakiin adigaa inoo soo qoray eh, warqadayna hogaaminaysa ee marka barnaamijyada adigu adigu me iska wax u een, qabsadaasaa ay waxaad ku qortay si isxilqaana isxilqaan marka kelimadaas aniga la saxsan A- adaan kugu raacsanahay waayo ta kale adaa waxkii iska wax u qabsan marka laleeyahay adaa wax u qabsanaya moogta aad aad iyo tag laakiin codkiinanta markaynu furayna barnaamijka Mm, waxay lahayd waad maqlaysay waan gartay adigana een, berigii eh, iska wax u qabsado waxaan wax ku xasuustay dowladdiisii had bari waan gartay marka waxaan filayaa mashaariic badan baa lagu dhisi jiray aad iyo aad dalkuna waxaan filaya wax badan wuxuu ka horumaray xilligaa meelo badani iska wax u qabsaday waa sax marka taliswiidinaya waxay tahay ruuxa markuu iskii wuxuu qabsanayo dadaal fara badan buu geliyey meeshii isagu muxuu ka heli jiray hay taa aad uma garanay laakiin isxilqaanka ayaa aad iyo la qurux badan hay marka eh, anoon iskaa wax u qabso eh, aad m- qeexideedaba aanan si fiican u garanaynin Eh, haddana eh, waa wax ammaan mudan oo horumarka dalka qe- qeyb ka qaatay waa dalka soomaaliya marka dhallinyarada bal een, gaalkacyo maxay leeyihin gaalkacyi waxay leeyihiin ways abaabuleen in magaalada ay ka nadiifiyaan qashinka yaalla isla markaasna isku dayna dadka ku wacyigeliyaan sida ay qashinka waddooyinka ayna ugu daadin lahayn marka gabadh la yidhaahdo roodo cabduqaadir faarax oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa waxay u warantay waryaheenna eh, gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq iyadoo uga warantay dadaalada ay wadaan markaa bal aan wada dhegeysanno ka roodo ahaan ama ka ahween ahaan ururkani waxaa nagu dhiirageliyey inaan ururka ka mid noqono waad aragtay magaalada gaalkacyo een, markii qofku bilaadanka meel uu markuu imaanayo wuxuu ka imaada uu kasoo galo ama waa ae- aeroorka ama waa meelaha bustajooyinka waad aragtay sida u yaalaan een, gaari waxaad arkaysa meesha lagu damiyey laamigii hadda la sameeyey oolyaa lagu shubayaa meeshii airboortka laga soo gelaya geedihii waxaa ku dhegan een, baco wax qashin baa la dhigayaa qashinka magaalada laga qaado magaalada geeskeeda unbaa la dhigaya ama een, waxaan moodaa qof walba iridiisa inuu dhiganayo foolxumada waa aragtay een, tifiyada marka daawanaysa ururkaas een, waxaa urur magaaladaas waxaa hormariyay urur hebel ama dhalinyaro hebel adiga marka kan- ka qof bilaadan ahaan waxaa ku dayin kartaa qofkaasi ama een, siduu hormariyay waxaad awoodaa inaadna u hormarisay deegaankaaga ee ku dayasho ahaan marka waxaad samayseen inaad ururkan ka mid noqotaan si ee, bilicdii magaalada aad qayb uga noqotaan inaad ee, wanaagsanaato oo magaaladiina ay noqoto magaalo qurxoon maxaa ilaa hadda qabateen een, waad aragtaa magaalada waad isbedeshay een, laamiga waa arkaysaa een, annagoo dhan is- een, sidaan u dhannahay mar baan waxaan samaynaynaa howlgal oo maalin ah sidaan caradaas u nadiifin lahayn qashinkaas u qaadinaa iyadoo jir aysan jirin cid naga caawinaysa annaga bis aanu iska caawinayno qofkii markaas lacag awooda qofkii gaari awooda een, inaan jiidno haddaan awoodan intaan gaari gacan heli karno unbaan ku qaadaynaa ee, dadku ee, so isma dhihi karaan dhalinyaradan shaqaynaysa ee, waxay ku soo qaateen mashruuc lacageed oo ee, ujeedooyin kale ka leeyihiin ee, iyagu si iskooda isuma abaabulin way dhici kartaa dad badan xataa su-aalahaas badana inala weydiiyaa dhacda Een, qof dhan oo gurigiis inta kasoo tegay isagoo dan ugu jirin reer islaameed qashin horyaa la qaadaya maxaa ku sababaya lagu leeyahy mashruuc buu ku qaata xataa qofkaa ka hor qaadaysa waxaad moodaa inuu asaga laftirkiisa su-aalihi xataa uu ku weydiinayo ee, dhalinyaro ahaan ee, dumarku inay meel wax ka xaaqaan qashin lalama yaabayo laakiin dhalinyarada wiilasha ah so ee, lalama yaabo markaa magaalada qashin ka xaaqaysan Een, way jirtaa taas laakiin annaga een, wax dhaga ma siino waan iscaawinaynaa Een, meesha wiilku gacanta kula jiro gabadha waa kula jirtaa waan is- wixii waan isla waxaynaynaa un.
iskaashigan dhalinyarada ee haweenka iyo ee, ragguba leh haddii uu sii socdo maxaa isbedeloo imaan kara wallaahi waxaan aaminsanahay inay isbeddel weyn uu dhici karo maxaa yeelay een, gacmo wadajir bay wax ku qabtaan waxaan dhallinyarada gaalkacyo ka codsanayaa in aan dhammaanteen u istaagno sidan magaaladan xaaladay ku jirto aan uga bedeli lahayn gabdhaha da-da yar ee adiga oo kale ah ee deegaankii aan xilligan usoo jeedin inay wax ka qabtaan maxaad kula talin lahayd Een, waxaan kula talin lahaa aniga aad waa ujeedaa aad baan daayara kuwa iga sii daayar ururka way ku jiraan iskoolla weyn aadna xaafadda waynu ka shaqeynaa waqti jaanis haddii aa weyda xataa jaanis ah ururka een, kaga soo qayb gasho ama aad hawsha fulinahayaan aad la fuliso kaliya inta kuga xeeran ama xaafadaada irideeda xaafadda kale kugu dhegan inamada jooga iskugu yeer si ay een, halkaasi een, wada shaqeyn uga dhacdo een, shaqada een, hayaanne ama qashinka aruuriyaan banaanka usoo dhigaan si annagu markaas aan usii qaadno waxaan qof walba isagoo gurigiisa joogayoo nadaafadda ka shaqayn karaa Een, qofkune hadduu qashin meel yaalla ama laf meel taalla uu ka tilaabsado een, iimaankiis inuu baryahay baa muuqata marka waxaan leeyahay dhallinyarada joogta een, deegaanada mudug ama galmudug een, aynu ku wada shaqayno nadaafadda bilicda deegaanka annaga ayay dan ugu jirtaa een, dowladdana dan way ugu jirtaa
roodo cabduqaadir faarax oo ka mid a dhallinyarada gaalkacyo u warramaysay wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq kana warramaysay barnaamijyo isxilqaana oo ay ku nadiifinayaan magaalada gaalkacyo haye ismaaciil maxay noo xiga Een, dhinacii heesaha ama suugaanta ayaa haatan aynu dhegeystayaasha kusoo dhaweynaynaa welibana xasan saleebaan dhuxul oo aad loogu yaqaanay dhinaca ereeyo samaynta ayaa haatan isaga laftigiisu wuxuu ka mid yahay qolada heesta marka hees dal shisheeye la yidhaahdo ayaan Wonderful.
dhegeystayaasha usoo qabanayna isagoo ku luuqeeyo haye kusoo dhawaada dhegeystayaal
daruuraha ku geeyo hey dayax marka xasan saleemaan dhuxul laabsaal heestaas ku luuqaynaya iyo dal shisheeye haddaan intaas kaga nimaadno maxamed maxay noo xiga waxay noo xiga barnaamijkii sayniska iyo technologiga oo inta aanada mar walba uu noo soo diyaariyo waryaheenna xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta dalka gaana ayaa bilaabay barnaamijkii ugu horreeyey ee qaaradda afrika ee loogu talagalay in farsamada maqalka iyo muuqaalka amaba fogaal aragga wax lagu barto gaar ahaan tababarka macalimiinta dalka gaana ayaa waxaa ka jirta dhibaato weyn oo dhinaca waxbarashada ah iyadoo ay liidato tayada macalimiinta oo aan badankoodu helin tababar ku filan wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi iyo urur samafal oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta iyo mid ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ayaa iska kaashaday barnaamijkan in ka badan afartan iskuul oo ku yaala gaana ayaa lagu rakibay kombyuutarro casri ah iyo sabuurado ku shaqeeya ilayska cadceedda waxaana macalimiintaasi lagu xidhayaa xarunta wasaaradda waxbarashada oo ay ku sugan yihiin laba khabiir oo caalami ah oo si toosa hawada uga gudbinaya casharo iyo tababaro loogu talagalay macalimiinta natiijada hordhaca ee ka soo baxday tababarkan ayaa noqotay mid ardayda dalkaasi ay u riyaaqeen iyaga oo sheegay in iminka ay si weyn u xiisayaan qaabka ay macalimiintoodu casharada ugu gudbiyaan amaba ay ugu dhigaan qodobka kale ee aan ku soo qaadanayno xubinta sayniska iyo teknolojiyadda ee toddobaadkan ayaa waxa ay tahay dalka morocco oo albaabada u furay xaruntii ugu weyneyd caalamka ee ilayska qoraxda korontada ka dhalinaysa xaruntan oo iminka wejigii koowaad la furay ayaa waxa ay ku taallaa saxaraha u dhow magaalada warzazad xaruntan ayaa waxaa la dhigay shan boqol oo kun oo qalabka soolarka loo yaqaano ee dabka ka dhaliya awoodda korontada waxaana baaxad ahaan ay leeg tahay lix boqol oo garoomood oo kuwa kubadda cagta ah oo la isku daray waxaana lagu wadaa in xaruntan ay hormood u noqoto dadaalka caalamka ah ee lagu doonayo in lagu yareeyo wasakhowga hawada iyo ku tiirsanaanta tamarta laga dhaliya shidaalka iyo waxyaabaha hawada sumeeya intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya xubinta sayniska iyo teknolojiyadda oo toddobaad walba maanta kole aad kala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haddaad falcelin haysaan fadlan noogu soo hagaajiya fariimihiina somalia at v o a news dot com haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku biloawno waxaa caawa dhici doona kulan ka tirsan koobka efa kaabka ee dalka ingiriiska waxaana kooxda westham united ay martigelin doontaa naadiga liverpool lugtii hore ee ciyaartan oo ka dhacda garoonka anfield ayaa waxa ay ku soo dhammaatay barbadhac eberi eber ah sidaas darteedna liverpool waxaa ku qasbanaatay in ay caawa kooxda westham kula ciyaarto garoonkeeda magaalada london dhinaca kale macalinka kooxda liverpool yorgen club ayaa sheegay inuu doonayo in la xaliyo muranka la xidhiidha qiimaha tikidka lagu fiirsado ciyaarta ee ka dhex oogan taageerayaasha kooxdaasi iyo maamulka kooxda liverpool taageerayaal ka mid ah kooxda liverpool oo gaaraya kumanaan ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo toddobaad ee ciyaartii kooxdooda ay la yeelatay kooxda sunderland sabtidii isaga baxay garoonka ciyaartaasi oo markaasi maraysa laba gool iyo waxba oo liverpool ay ku hogaaminaysay ayaa waxay ku idlaatay laba gool iyo laba gool kadib markii daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta kooxda liverpool laga dheliyey laba gool yorgen clob waxa uu sheegay in uu maqlay arrintan maadaama isaga markaasi uu ku sugnaa isbitaalka oo ciyaartaasi aanu ka qaybgelin qaliin lagu samaynaya dartiis waxaana uu sheegay inuusan doonaynin inuu arko in taageerayaasha kooxda ay ka baxaan garoonka iyadoo ciyaartu aysan dhammaan waxa uu yidhi waxaan doonayaa in murankan ku saabsan dhinaca qiimaha tikidka si deg deg ah loo xalliyo dhinaca kale maamulihii hore ee macalinka kooxda yuventus massimiliano allegri ninka lagu magacaabo giovanni jalowin ayaa waxa uu sheegay in ninkaasi talyaaniga ah uu noqon doono macalinka cusub ee kooxda jelsiya xagaaga soo socda kadib markii yabooh uu ka helay ninka iskale jelsiya roman abramovich isniintii ayaa agaasimaha kooxda yuventus beba morata waxa uu ku adkaystay in allegri aanu ka tegi doonin kooxda yuventus islamarkaana uusan noqon doonin macalinka kooxda jelsiya hase yeesee jalowin ayaa waxa uu sheegay in allegri uu go'aan ku gaaray inuu u dhaqaaqo magaalada london waxa uu sheegay in afartan iyo siddeed jirkaasi uu yabooh ka helay ninka iskale kooxda jelsiya waxaan u malaynayaa in allegri uu ku biiri doono kooxda jelsiya xagaaga soo socda waxaana ku rajo weynahay inuu halkaasi ku guulaysto ayaa laga soo xigtay waxa uu sheegay inuu roman abramovich ka helay yabooh uusan diidi karin dhinaca kale qiimaha saamiga kooxda manchester united ayaa waxaa asiiba hoos udhici ugu weynaa muddo saddex sanaha gudahood rajada kooxda manchester united ee ah inay kaalinta afraad ugu yaraan ku dhammaysato horyaalkan oo ay u soo baxdo horyaalka yurub ee sannadka soo socda ayaa waxaa asiibay dhaawac weyn kadib markii ay kooxda jelsiya ka adkaan weysay ciyaar dhacday axaddii kooxda old traford oo horyaalka hogaaminaysa bishii nofembar ayaa hadda waxa ay kaalinta afraad u jirtaa lix dhibcood oo ay ka dambaysa kooxda manchester city oo ku jirta kaalinta afraad iyadoo ay harsan tahay oo keliya saddex iyo toban kulan qiimaha manchester united ee suuqa saamiyada new york oo ahaa afar iyo toban dhibic konton ayaa waxa uu shalay gaaray saddex iyo toban dhibic toddobaatan iyo sagaal dollar taasi oo ah qiimadhici ugu weynaa muddo saddex sanaa gudahooda ugu dambayntiina daafaca kooxda chelsiya cart zuma ayaa waxa uu garoommada ka maqnaan doonaa muddo lix bilood ah kadib markii lagu sameeyey qalin dhinaca jilibka ah dhaawac ka soo gaaray axaddii ciyaartii ay kooxdiisa la yeelatay kooxda manchester united kar zuma oo la hadlay taageerayaashiisa isagoo war qoraala soo dhigay barta twitterka ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo inuu si degdeg ah uga soo bogsado dhaawacan asiibay xubintii cayaarahana waa mid intaas
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed oo nala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha haatanna waxaanu kusoo saqaynaa gebagabadii barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta hees la yidhaahdo ismaaciilow jacaylku miyuu hadlaa yaa qaada waa hodan badbaado marka eh, bal aynu eegno gabadhu waxay ka tidhaahdo eh, jacaylku inuu hadlayo in kale
cishqiga aan habaynay hasaawa haan ku beernay habeen dirsigii idhaafay cishqiga aan habaynay hasaawa haan ku beernay habeen dirsigii idhaafay cishqiga aan habaynay hasaawa haan ku beernay habeen dirsigii idhaafay cishqiga aan habaynin hasaawa haan ku beernay habeen dirsigii idhaafay wadniya wawlaha qalbigii maya qolladay intanadi kula hadlaayay haddan dhagaxyada u heeso barbahay odhan lahaa haddan dhagaxyada u heeso barbahay odhan lahaa wadniya wawlaha qalbigii maya qolladay intanadi kula hadlaayay haddan dhagaxyada u heeso barbahay odhan lahaa haddan dhagaxyada u heeso barbahay odhan lahaa
jacaylku miyuu hadlaa iyo heestaasi ku luuqaynaysa hodan badbaado waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
Oyare, amaseyare, oyare, amaseyare. Naftaydi aan hafre, anaan waxba hayn ku idhi, hubaale baku sidaa. Naftaydi aan hafre, anaan waxba hayn ku idhi, hubaale baku sidaa. mudada lagu helay sirtaydi habeen anigoo riyooday xantaydi habluhu maqleen murdada lagu helay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.